magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa toddobaadyadaan ka socday gurmad xagga raashinka iyo dharka kuwaasoo loogu deeqayay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada puntland wasaaradda waxbarashada puntland ayaana dhowaantan ku dhawaaqday ololo ballaaran oo iskuullada iyo jaamacaduhu ay kaga qaybgalayaan gurmadka abaaraha guddiga abaaraha dhinaca culimodiinka wasaaradda cadaaladdu ay dhowaan samaysay iyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa saa ka booqday ilaa laba iskuul iyo saddex jaamacadood kuwa uu dhammaantood diyaar la ahaa agabyo isugu jira cunto dhar iyo deeq kale oo ay uga qaybgalayaan abaaraha iskuulka sare ee gambool ayaana ahaa iskuulka ugu badan ee agabyada ugu badan soo bandhigay ee saaka mas-uuliyiintu ay booqdeen waxayna soo bandhigeen raashin iyo dhar gaaraya laba baabuur maamulaha iskuulkaasi cali ibraahim cali suudaani ayaana ku wareejiyey ardayda ayaana ku wareejiyey ardayda hortooda wixii ay soo aruuriyeen guddiga abaaraha wasaaradda waxbarashada waxaynu samayno horteenna ka muuqdaan dadkuna waa arkaan cidda aynu marka horeba ajir ka sugaynana rabbi weeye waxaynu samayno waa sadaqo sadaqadana kii aynu ugu talagalnay allaha gaadhsiiyo annagana ilaa ajarkeeda hana siiyo idinkana ilaahay quluubtaa idinku furo oo arday baad tihiina waxbaad baranaysaan waxaad baranaysaan rahmadda allah idinku furo mustaqbalkana allah idinku toosiyo ajarkeedana allah idinka aqbalo intaasayaad mudantiin idinkuna waxaad qabateenna dadku waa wada arkaan inaynu ku celcelina looma baahna hantidii aynu lagu uruurinay hadday lacag ahayd ugu gadnay iyo hadday wax kale ahaan lewa horteenay taallaa waxaynu doonaynaa maanta inuu wareejinno muhiimadduna waxa weeye inaanu ciddii mudnayd ku wareejinno guddiga abaaraha ayaa jooga anigu hadalka badin maayo waktiguna wakti kulul weeye waxaan rabaa in aan hantida ayada ah inaan ku wareejiyo guddigii wasaaradda waxbarashada ee u ambaqaaday inuu abaaraha u kaco guddigaas waxaan uga yeerayaa maxamed yuusuf dugay oo guddiga guddi ka mid ahaa si uu ula wareego hantida horteenna taalla faliyo tafadal wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland abshir aw yuusuf ciise oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta joogay waxa uu ardayda gambool ku ammaanay doorka mugga weyn ee ay ka qaateen samata bixinta walaalahooda dhibaataysan ciise sharaf allahina siiyo cilmigiina nuura lah geliyo waa taqaanin sadaqaddu waa waxa bini-aaniga maaragtay iftiimiyo weeye qofkuna markuu yar yahay hadduu sadaqadda sida loo bixiyo barto waayo berri waxaad noqonaysaan dadkii maamuli lahaa ummadda soomaaliyeed baad noqonaysaan waayo jiil waliba mar buu adduunka xukumaa haddeer haddaad sii barataan sida dadka loo taakulayo runtii waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka saddex qodob tacliinta waxaad ku darsateen maamul wanaagaad samayseen oo si dowladnimo ah aad u samaysateen hanti fiican oo runtii ilaa saddex waaraada oo halka joogta oo hu iyo hunguri isugu jira oo labadii runtii ugu imboortasanaya hunguri iyo hooy saddexda baahiyooda waa ko asaaska ah waxa kale waa baahiyaha labaad balyaada aad iyo aad baan aan ugu diirsanay runtii abaabulka qaadeen hawshuna hawl kama daalo weli waa hogadii dadka insha allah waa la xarbeynaa amuurtii la oran jira isku tashiga ayaa bilowdeen insha allah haddere waxaan ku wareejin doonaa raashina kan wasiirka cadaaladda ayaan ku wareejin doonaa insha allah bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin uma salatu salam ala rasuulina bacd wasiirka cadaaladda puntland saalax xabiib jaamac oo hormuud u ahaa saaka booqashada iskuullada iyo jaamacadaha ayaa sheegay inaysan dhoweyn weli loona baahan yahay in intaas looga sii dhowaado
anigoo soo koobaya runtii waktiga awgiis marka koodaad waxaan leenahay ilahay idinka ajarsiiyo ardayda macalimiinta maamulka gambool iyo waalidiinta deeqdan la soo baxay runtii oo ugu talagalay inaad gaadsiisaan walaalihiin dhiban dhibkana aad la qaybsataan waa runtii waa ajar weyn muxuu ahaa in laga fujiyo baahida lagana la qayb qaato waxaan leeyahay runtii weli fara kama qodna hadduusan ilaahay roob keenin runtii fara kama qodna waana inigu soo noqnoqonaynaa isbuuca dambe waan iga sugaynaa kan ka dambe waan idinka sugaynaa marka insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo sadaqada lagama daalo ku talagala walaalihiin weli waa baahan yihin kow ma joogaan daasudu muxuu ahaa geeraarkana loogu bilaabayn aad baa ola dhacay aan isku tashanno dhanka kale jaamacadda bariga afrika ayaa saaka ka mid ahaa meelihii raashinka iyo agabka kala bixisay gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi ayaa ka hadlay deeqda ay bixisay jaamacaddu isaguu sheegay in ardayda jaamacaddu ay fasax ku maqan yihiin inta ay saaka bixiyeenna ay bixisay hal kulliyad raashinkaas hadda uu sheegay mudane tigey guddiguna ay markhaatiga ka yihiin oo halkan aad ku arkaysaan ma ahan qaybtii u dambeysay ee jaamacadda bariga africa ay bixiso waa qaybtii koowaad waxaa la wada socotaani jaamacaduhu dhowaan fasax bay ku jireen marka fasaxaasi saameyn fara badan buu ku yeeshay wixii la ururin lahaa iyo gurmadkii intaba maadaama ardada ay kala maqan tahay qaybtan waa qaybtii koowaad insha allahu tacaala waxaan rabnaa insha allahu tacaala guddigu inuu nagala wareego racii u horreeyey ama qaybtii ugu horreysay oo ka kooban labaatan kiish oo sonkor ah labaatan kiish oo bariis ah iyo labaatan karton oo timir ah insha allahu tacaala intaa inuu nagala wareego weli hawsha way socotaa afaanole fara kama qodna ardada waxaan isleeyahay intaas hal kuliyad baa bixisa baan isleeyahay wixii kaloo dhan waa soo socdaan insha allahu tacaala haddii ilahay yidhaahdo deg deg bay nagu ahayd oo waqti badan baanu u baahnayn laakiin inta kalena insha allahu tacala si ugu dhaqsaha badan ayaa la keeni doona haddii ilahay yidhaahdo sheekh cabdiqani qorene oo ka mid ahaa guddiga abaaraha puntland ayaa isna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay inay ka guddoomeen jaamacadda bariga afrika raashinkan ay kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وزارة وحبرشدة يقود أهان بهذا وحبرشدة آه، iyo gaar ahaan jaamacadda bariga afrika aynu dhex taagannahay oo deeqdan hadda aynu la joogna bixisay waxaan usoo jeedinaynaa mahadnaq ballaaran waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran shaqo wanaagsan baad qabateen hal abuur wanaagsan baad keenteen wax aad iyo aad iyo aad loogu diirsaday oo fikri ah ayaad nagu soo kordhiseen shaqadiisina ay socotaa ayna u aayi doonaan dad fara badan ilahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaran idinka aqbalo wasiirka cadaaladda waa kaa guddoonnay gurmadkan eh, insha allahu tacaalana mustaxiqiintiisi waa gaari doonaa intaa waxaan ku daraynaa oo kale walaalayaal dadaalka meeshan aad arkaysaan maraya ee dowlad iyo shacab qaybihiisii kala gedisnaa xooggoodii oo la mideeyey oo wada socdo waa waxa alla fadligiisa ka sokow looga adkaan kara ama looga taqallubi kara dhibaatada nagu habsatay ee abaarta ah ee waxay ka soo bilaabanaysaa ardaydii iskuullada dhiganaysay hoose dhexe sare jaamacadaha inay guryahooda ka soo qaadaan wixii ay awoodi kareen oo ay keenaan goobihii waxbarashada ay wax ka baranayeen oo raashin lagu soo iibiyo raashinkan eegayey waa raashinka nooca ugu tara- tayada sarreeya ma timirbaa ma beriisbaa ma burbaa ma sokorbaa wixii waa kala tayo tayadii ugu sarraysay weeye ardaydii baa soo qaadaysa jaamacadihii bay keenayaan iskuulladii bay keenayaan wasaaraddii waxbarashada guddoomaysa wasaaraddii cadaaladday usii gudbinaysaa culimmadii baa lagu soo wareejinayaa culimmadii baa qaybinaysa yacni ummadnima meesha iyadaa ka muuqanaysa waxayna u tahay tusaale dhab ah oo xaqiiqi ah oo waaqici ah xadiiskii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka mathali iljasadi alwaaxid yacni dadka muslimiinta inay yihiin hal jiiroo kale inay yihiin marka hal jiirnimadaas baan kaga gudbaynaa dhibaatada haddii ilaah yidhaahdo ilaahina waa naga saarayaa waxaynu u baahannahay inaan sii muwaasalayno insha allahu tacaala bilowgii baan ka joognaa dhammaystirkeedana ayadoo guula baan ilaahay ka baryaynay inuuna gaarsiiyo qof walbana kaalintiisa uu ka qaato ilaahay baana dhibaatada naga dulqaadi kara isaga ayaynu ka baryaynaa inuu naga dulqaado wasal allahuma wasalam wabaarik calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin abaar ba-an ayaa puntland ka jirta waxaana magaalooyinka waaweyn ka socda gurmad loogu gurmanayo dadkaasi cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe